waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali dareenkayga iyo dareenka ay ila qabaan malaayiin qof oo soomaaliyeed wuxuu ahaa hididdiilo wuxuu ahaa rajo weyn oo gashay shacabka soomaaliyeed wuxuu ahaa joojintii ilmadii ka dareereysay xijaabka hoostiisa hooyooyinka soomaaliyeed oo samirka weheshaday oo shan iyo labaatan sano ee u samreeyey dhibaatada ka haysatay mid curadkeeda ku weyda iyo mid odageeda ku weyda iyo qaaska guryahooda gelgelay wuxuu ahaa go-aan qaran oo loo wada riyaaqay oo geesnima ku jirtay wuxuu ahaa runtii go-aan taariikhiya oo la arkay awoodda ay soomaaliya leedahay inkastoo carqalada yar jireen haddana wuxuu ahaa loowada riyaaqay waxaana markhaati ka ah xajkay culummadu baa ka soo direen iyagoo xaramka taagan abwaaniin baa ka gabiyey gabdhaha ka buraanburay heesaa laga tiriyey waxaana intaasoo dhan garab taageen oo u riyaaqeen go-aanka dowladda federaalka waxay ahaayeen bulsho dhiig baxaysay oo hal mar xoogaa saashad lagu duuboo la yiri bal dhiig joojin baa idinku sameyneen iska daa kuwii kuwii aan cuni jirin kuwii cuni jiray baa qiray oo ka raystay inay saddexdaas afartaas beri ka raysteen oo ay ilmahooda la ciidi doonaan oo ay lacagta ay qaadka u diri jireen ay ilmahooda ciid kusiin doonaan waa garta dareenkaas dadkaan la qabnay gul weyn bay ahayd waa garta laakiin cawaalow go-aanka waxa lagu saleeyey ma ahayn in madaxda soomaaliya ay arkeen dhibkaas jiro hooyooyinkaas ooyaya iyo dhibaatada dhaqaale iyo tan bulsho qaadku ku hayo laakiin waxay ahayd mid siyaasadeed oo soomaali kale runtii loola jeeday ahayd marka asliyan go-aanku mid ku salaysan wanaagga soomaaliya maahayn soo maahayn waxaa laga yaabaa dad badan inay ku baraarugeen go-aankan diyaaradda lagu joojiyey laakiin waxaan jecelahay dhegaystayaashiina inaan xasuusiyo lix wiig ka hor bay ahayd markaan muqdisho hor fadhiyey hortiisa fadhiyay oo aan su-aasha weydiiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuuna ku jawaabay hadalkiisii baan soo xiganaya qaadku wuxuu dhibaato ku hayaa dhaqaale iyo amniga iyo burburka iyo bulshada iyo qoyska waxaa nooga baxday intaasoo malaayiin oo dollar waxaan joojinayaa qaadka waxaan una sheegayaa dadka ka ganacsada buu yiri inay maalmihii qaadku dhammaadeen oo ay ganacsi kala sii raadsadaan arrintaas aniga meel bay ii taallay go-aankaas waan ogaa go-aankan lagu soo booday oo siyaasadaysan waan garan karaa iyo dowladda iyadaaba afkeeda ka tiraba arrin siyaasadeed awgeed baan u joojinay laakiin wax walba oo uu ku salaysnaaba waxay ahayd wax loo riyaaqay siyaasadiisa inay inay sheegaan ba anigu ma jeclayn ma jeclaysan laakiin joojintiiba in la joojiyey oo reerihii nasteen arrintaasaan aada u soo dhoweynay dhinaca san baana ka eegaya dhinaca siyaasadda waa iska dhaga tiraa waa gartay hadda waad maqashoo dib baa loo fura kadib markii madaxda igad ay magaalada muqdisho ku shireen dareenkaaga madaxda igad ma ahane uhuru kenyaata madaxweynaha kenya kenya oo mudaharaadii ka socdaan oo dariiqyadii la gubayo oo laleeyahay weeris daroogada yari buu yidhi istatiya anaa muqdisho u socda anaana soo fasaxaya si kalsooni ku jirto hadalkaas uu yidhi muqdisho markuu ka soo degay oo uu xasan sheekh la shiray xasan sheekh madaxweyneheenu wuxuu garan waayay inuu dhaho warbal idinkaadi anigana toosh baa igu daarana dadkii baa igu soo jeeday warbal dhowr beri iska baxo anaa kaa daba imaan doono u bixin doona arrintan magac kale u bixin doone waxa ayaan darra ah inta la kor istaagay u dhawaaqa deer la yidhi waa dhawarku naga toogtay waxaan xasan sheekh maxamuud ku odhan karaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi xaaraanta waa xanibnay xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi ilaahayow anigu arrintaa kuguma raacsanay xaaraanta waan fasaxay wuxuu diiday baaqi culammada soomaaliyeed wuxuu dhabarka ka toogtay dhallinyaradii soomaaliyada rajada iyo hiddiiladu gashay wuxuu jilaafeeyey ololaha insha allah saameyn weyn bayna ku yeelan doontaa doorashadiisa soo socda waa garta hadda ka hor wasiir kenya ka tirsan su-aal aad ku weydiisa isagoo shir jaraa'id ra-iisul wasaaraha soomaaliya la jooga wuxuu kugu yidhi arrintaas waa go-aan soomaaliya u taalla marka kenya maxaa lagu eedayn karaa sablay aan dhimaan weeye productigii bay haystaan soomaaliduna iyagaa cunaya marka soomaalidu inay iska daayaan qaadka soo ma ahayn aad iyo aad aad iyo aad waana rajada keliya oon hadda ololaha wejiga labaadan ku horweyna waxa weeye soomaaliyay aragta madaxdiinnii iyo mas-uuliyiintiinni sida ay u dhaqmeen qof walbow cunow go-aan gaar qof walbow qoyskaaga qof walbow walaalkaa guri guri inuu ololuhu gaaro shacabka soomaaliyeed inay go-aan gaaraan iyagu qaadka iska daayaan kenya joojin mayso waa runtii wasiirkaas waa iga garhelay farjijir buu igala daalay waxaad idinku cunaysaan lacagtiinana waa rabnaa idinkuna hadi baad ku tihiin buu yidhi waxaana ayaan daraa markaas waxaa garab fadhiyay ra-iisul wasaarihii dowladda soomaaliyeed cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo aan si oran oo ka jawaabin marka ayaa daro weyn baa dhinaca hogaanka naga haysata laakiin quusan mayno waa dagaalamayna waana guulaysanayna insha allah maalinay noqotaba waa gartay ololahan wakti dheer baad ku soo jirtay waxyaalaha taariikhiga ah oo aad ka faa'iideen waxaa ka mid a in ingiriiska oo kale laga joojiyey maxaa faa'iidaahoo laga hela markaad fiirisid bulshada ingiriiska degan oo kale oo hadda oo isbeddelo bulshadaas laga arki karaa waa nolol iyo nolol la-aan waxaan kugu soo koobi karaa caruuro la qaatay oo social serviceku qaateen oo guryahooda laga kahayey oo hooyadoodii aabbahood qaadka cuni jireen baa dib loo soo celiyey dadkii xay inta noqdeen reerku isku soo noqdeen oo masaajidka la galay waxaan kugu soo koobi karaa sanadkan laba kun iyo lix iyo tobanka wuxuu noqday sanadkii ugu guurka badnaa raggii marfishada ku jiro oo layeesi jiray intay garabaata xirteen oo shaqo tageen oo hankooda soo noqday oo qurux badnaadeen oo masaajid ku xidheen bay saas yaa qalanjooyinka u guursanayaan waa shaqaysanayaan waxaan kugu soo koobi karaa waxaa kacay shaqadii dadkii shaqaysanayay waxaa kacay wiilasha walaalahood waxaan kugu soo koobi karaa oo keliya oo ku filan nin isqaad cuni jiro shan iyo labaatan jiray oo la oran jiray uu waalan yahay oo xanuunsanaa oo inta ka kacay oo labistay oo masaajid galay oo shaqaystay hooyadiis hadda xajkaga wada oo wadankii inta tegay waa saaxiibkay wadankii inta tegay hooyadiis kaxeeyay haddeer xajkii la jooga way nooga soo duceeyeen halka taas keliya waxaasoo dhanba ku filan marka waa guul weyn bay ahayd annagoo qaxootiya oo ingiriis joogno oo toban sano daba socotay baan ku guulaysanay insha allah olaana wadaynaa ciidda iyo calanka iyo abwaanka iyo wadaadka iyo culummada iyo wax walbaa nala jira waana guulaysanaynaa reer australiana waxaan leeyahay geedaha ka baxaa la yiri meelahaas qaada iyada lafteeda waxu soo socnaa inaan bulshada la kulana insha allah waa garta tan u dambaysa maxaa ka hortaagan bay kula taha madaxda soomaalida inay go-aan ka gaaraan oo ay dhahaan baalkan waa sun shacabkiina waa waa waa baabi'iyey hala joojiyo madaxda soomaalida qoqobka iyo federalismka iyo maamul goboleynta waad u jeedeen hawada soomaaliya laga mamnuucay qaadka baa la yidhi puntland waxay tiri annagu kuma jirno ma hawo kale leeyihin waa su-aal isweydiin mudan waxaa la rabay arrintaas dowladda federaalku inay kusii dhiirata because kenya waxay waday violationkii xadgudubkii hawada weli way waday intii la yiri waa la joojiyey weli way wado meelo ka mida soomaaliya ay geenaysay marka kala daadsanaanta iyo kala qoqoobka iyo is-aaminaan la-aanta isku kalsooni la-aanta madaxweyneheenu hadda wuxuu kalsooni ka raadinayaa iyo taageero dow doorasho inuu ka helo kenya inuu ka raadin lahaa shacabka soomaaliyeed waana ayaan darooyinkana haysta oo dowladaha dariskeenna waxaan kugu soo koobayaa ereyadii xuseen shire cayaar jecel wuxuu yidhi war dowladaha dariskeena dalkoodu ka baxaa war dadkooduna ma cunaan diyaaradaay ku raraan oo dalkeenay u diraan oo dollarkeenay gurtaan oo dakhligooday ku kabtaan oo dalkooday ku dhistaan oo da'yarteenay ku dilaan gubaysi darsan soomaaliya meelaad joogtaanba dulli weeye daaya qaadka ololaha hala taageero waa qaadiid dadsow waa gartay waa tii u dambaysaan ku yidhi lakin yar haddaan kugu celiyo dalkaad soo martay intaad ololahan waday meelo badan baad soo martay maxaad ku soo aragtay dhallinyaradii aad la kulantayse maxaad u sheegtay markaad kala hadlaysay arrinta qaadka waxaan soo arkay rajo waxaan soo arkay dhallinyaro han weyn waxaan soo arkay mustaqbal runtii muuqda dhallinyarada waxaan uga sheekeynayay jabkii iyo jabkii anigu aan ka sumay iyo jabka qaadku leeyahay iyo dhibaato mugdigaayo ka horeeya waxaan ku baaqayay qaadku waa god ka qodan guri walba oo soomaaliyeed hortiisa inta guriga loo hor fadhiisto shaha marka lacabkiiyo casarkii carruurta ayaan lagu dhihin war ka daa war ha ku dhicin war godkaa iska jire waxaa ka roon soomaaliyinta isu tagto godkaas inay aasto si aan cunug dambaayo ugu dhicin
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs dbccom dbcu xariijin soomaali